waxaa maanta magaalada muqdisho laga daafuray xarunta halabuurka iyo horumarinta fikradaha casriga oo ay soo qabanqaabisay xarunta halabuurka ee siyaad ee wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana kasoo qayb galay munaasabada mas-uuliyiin kala duwan iyo madaxda hay-adda ifaad iyagoona dhammaantood hoosta ka xariiqay muhiimadda ay dalka u leedahay xaruntan mustaf cusmaan waayeel oo qaybsamaha hay-adda ifaad ee wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa soo dhoweeyey daafuurka xaruntan lagu horumarinayo fikradaha halabuurka casriga isagoo ku tilmaamay inay wax weyn u tari doonto dalka iyo bahda kulanka maanta wuxuu daarnaa shir lagu daahfurayey wada shaqayn cusub oo dhex mari doonta hay-adda international fund for agriculture development oo loo soo gaabiyo ifaad iyo wasaaradda beeraha xarunteeda siyaad oo loo soo gaabiyo center for agropreneurship and innovation development center santarkaas oo ah xarun loogu talagalay in lagu horumariyo fikradaha iyo cabqariyadda ku jirta soomaalida beeraleyda ah marka waaxda innovation unitka ifaad iyobaa maanta halkan wada shaqeyn ay uga bilaabantay iyo hay-adda siyaad oo hoos tagta wasaaradda beeraha ujeeddaduna waxaa weeye in la yska kaashado sidii loo heli lahaa hal ku saabsan dhibaatooyinka climate changeka iyo cimiladan isbedelaysa ay ku keentay beeraha iyo wax soo saarka soomaaliya wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa carabka ku adkeeyay in dowladda soomaaliya ay dhiiri gelinayso qof kasta oo fikir hal abuur la yimaada isagoo wasiirku sidoo kale sheegay in wasaaradda beeraha ay xoogga saarayso taageeridda dadka wax soo saar kale ee ku nool dalka si aanu u baahino in dhallinyarada soomaaliyeed ee shaqala-aanta u badani ay ay ka faa'iidaystaan cilmiga iyo qorshaha wasaaradda beeraha ee la xidhiidha in la sameeyo beero horumarsan dabeecadda la qabsan kara wax soo saarkooduna badan yahay in la sameeyo isla markaana wasaaraddu ay daba socon doonto ilaa inta ay ka helayaan suuq ilaa inta ay ka dhoofinayaan ilaa inta ay suuqa fiican ka helayaan marka farxad bay noo tahay wasaarad beer ahaan inaan maanta laabkan furno oo runtii sidaa aan sheegay ay ku jiraan khuburo badan dhallinyaro badan oo caalamka oo halabuurka beeraha ka shaqaysa ay ku jiraan worldwide oo aanu anakuna xoojinayno sidii dhallinyarada soomaaliyeed ugu xidhmi lahayd halabuurka caalamiga ah ee horumarinta beeraha casriga ah taas baanu maanta halkan ka furnay oo dadka inta badan sidaan sheegay ay ku jiraan online-ka yihiin soomaaliya iyo adduunkaba dhallinyarada soomaaliyed oo ku marti qaadayna wasaaradda beeraha iyo inay yimaadaan xaruntaas soomaali innovation center for entrepreneurship and innovation inay yimaadaan ayaanu ku marti qaadaynaa oo horumarin doonta xirfadooda oo u samayn doonta connection caalami ah